Qaar ka mid ah culumaawadiinta ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ugu baaqeen bulshada Soomaaliyeed in laga qayb qaato codsiinta carruurta danyarta ah iyo kuwa agoonta. Macalin Yaxye Macalin Yacquub, oo ka mid ah culimada magaalada Beledweyne, ayaa bulshada Muslimiinta ah ugu baaqay in ay door ka qaataan sidii looga farxin lahaa carruurta danyarta ah iyo kuwa agoonta ee ku nool kaamamka barakacayaasha ah ee ku yaala magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waalidiinta Soomaaliyeed ayaa xiliyadan oo kale inta badan ka fikira kuwooda danta yar codsiinta carruurtooda, walow dadka danta yar aysan u awoodin in ay wax u iibiyaan maadaama ay ku adag tahay helitaanka wixii ay cuni lahaayeen. Macalin Yaxye oo arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadaladiisi ka mid ahaa.
ciidsiinta agoonta iyo in agoonta laga farxiyo il aad u fara badan bay leedahay oo aan la soo koobi karin Uu qof kastoo miskiin ah oo wax la siiyo fadligaa laga helaa haddana si gaar ah agoonta ma ku sii jirtin ilaahay subxaanahu watacaala qofka aabihiis u oofsaday oo agoon ah dunidan oo haddana da' yar culays ku yahay waa dareemi kartaa tusaale adiga haddii aad owlaad aad maanta ka dhimato oo carruur aad ka dhimato waxaa waaye in la kafaalo qaado wax walba la siiya aad u jecesha ilaahay wuxuu leeyahy walyaksha aladiina low tarakuu min khalfihim duriyatan dicaafan khaafuu calayhim yacni ilaahay subxaanahu watacaala ha ka baqaano dadka haddii duriya daciif ay ka tagi lahaayeen sida ayaga naftooda ay ugu cabsan lahaayeen in dhibaato iyo xumaan la gaarsiiyo o kale owlaadda agoontan sidaas oo kale ha ugu cabsadaan wey oo ha u dhowraan sidaas darteed nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiis bukhaari abu daawuud ay soo saareen wuxuu nabigu ku leey alayhi salatu salaam ana wa kaafil yatiim fi ljannati haatayni aw haakada wa ashaara bisabaabati walwusdaa sidaas wuxuu leey anigii qofkii agoonta kafaalo qaado jannada yacni laban ku nahay waa u simannahay way nabiga calayhi salaatu wasalaam labadiisa farood ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam taagay farta mugdisada ah iyo farta dhexe saa darteed qofkii marka kafaalo qaado qof agoon ah wuxuu noqonayaa qof marka nabiga calayhi salaatu wasalaam jannada mackula ah marka cayaar ma ah qof oo agoon ah oo tabaalaysan oo waxba aan haysanin oo aad ciiddii ka bixiso